dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington iyo toddobaad kale caawa waxaa barnaamijka guud ahaan marti igu ah jacaylka jacayl iyo fanaan horta dee mushkilada badan baa kala haysta fanaaniinta qaarkood sida hargabka ugu dhacaa baalku samogis anigu horta waxa weeyaan aad baan ugu wanaagsana dee waa romantic bay odhanayaan sooma horta jacaylka anigu ka nimcaan ahaan waan ku guulaystan waxaan is odhan karaa guul fiican bad ka gaadhay raartiya markay runtu tahay suwaal naftayaa uro raaliya nin helay ragalama sinee waa fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac oo heesihii jacaylka ee aad ku taqaaneen haddana ku daray wallaahi horta maalintii ugu horreysay cuna aan kariya ciyaalkayga cunaan maalintaas aan jikada jeclaaday waa caawa iyo cawayska washington fanaanka caanka ah ee nimcaan cabdiraxmaan oo ku magac dheer nimcaan hilaac waa fanaan da'yar waana aabe ku dayasho mudan sababta goor dhow ayaan wada ogaan doonaa nimcaan hilaac waxaan toddobaadkan kula kulmay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halkaas oo aan ku wada qadaynay ku wada qaxweynay kadibna isku waraysanay
maasha allah horta maanta aad iyo aad waan faraxsanahay inaanu is aragno dee muddo siddeed sano ku dhow ayaanu korun iskala soconaa codadkeenu ismaqlayaan aanu xafidnay marka waan ugu faraxsana maanta ku arko sharaf bay tahay inaan kula joogo dee waan caweynaynaa waaya waaya magaaladan minneabolis aad ku sugan tahay bal magaaladan minneabolis soomaalidii dhan baa joogtaa la yiri ee dalka joogtay oo aniga xataa qudheed waxaa laygu yiri cashay muddo dheerna waa joogtaay inaadan magaalada minneabolis joogin waaba wax kale marka magaaladan maxaa u gaaraad isleedaad ku aragtay waa tahay horta magaalada aniga laftkeygu waan soo guurayaa hadda waxaan qorsheynayaa inaan bal sanadkan dhammaadkiisa aan soo dego magaaladani haddii aad timaado muqdishoad joogtaa ha u fogaanba waa muqdisho waa magaalo soomaaliyeed ha magaaladan soomaalida xoogeediiba halkan u yaalaa hadday tahay ganacsi hadday tahay siyaasad hadday tahay waxbarasho marka waa magaalo soomaaliyeed horta bal nimcaan inkastoo dadku ay aad ku yaqaanaan nin fanaana aad tahay haddana bal si kooban maxaad isku sifayn lahayd oo dadka aad isugu sheegi lahayd nimcaan hilaac waa qof ma
horta dee bulshada inteeda badan waa wayna taqaanaa nimcaan de waxa weeyaan waa fanaan soomaaliyeed darajadeedu waa heesaa aaba soomaaliyeed baan ahay haddana ku nool cariga maraykanka gaar ahaan colombus de warka ma meel aan u dhaafo garan maa intaa
waaya waxaa tahay horta barnaamijka caweyska washington ee ka baxa laanta afka soomaaliga v o a ma dhegaysataa sideedse ugu xiran tahay guud ahaan idaacadda v o e da horta si weyn baan ugu xidhanahay warbaahinta keliya aan ku dambeeya weyaan markaan hadday noqoto warbaahinta geyga soomaaliyeed ka shaqaynaysay ama laga dhegaysto khaasatan barnaamijkaaga anigu waxa weyan xaggaa suugaanta umanu dhegtaaga aad baan u jeclahay barnaamijyada aad noo soo gudbiso marka dhegeystaha boomban ahaa markaan caradii weliba soomaaliyaan joogay waaya hadda maraykankaad ku sugan tahay marka barnaamijkaas caweyska washington ayaad caawa ku casuuman tahay ooan rabaa inaad bal nagula caweyso aniga iyo bulshada aad fanaanka u tahay ee dal iyo dibadba ku dhegaysata maxaad caawa dadka ku dhegaysanaya ee barnaamijkan inaad nagula caweynaysana dhegaysanaya waxa ugu horeyaad ku dhihi lahayd maxay tahay bulshada
horta dhegeystayaasheeda ama dhegeystayaashiina si weyn baan u salaamayaa caawa caashaan wada joognaa waxa weyaan gacan bira laisku hayaa dad maqli jirteen caawa aniga gacan bira lagu hayaa fariinta aan u diraya waxa ay tahay oo dee ka fanaan ahaan badanaa wacyigelinta arrimaha bulshadanu ka shaqeynaa bulshada soomaaliyeed nabad iyo barwaaqan horta u rajeynayaa iyo ina ilaahay dee dalkani nu nabadeeyo marka xiga dee caawa caweysinta alaas kala caawa bal waxaad ka warantaa nin dhallinyaraa tahay bal nolosha dhallinyaronimada miisaan inoo saar cabirkaaga horta maanta dee anu waxaan aaminsannahay qofka hadduu waalid noqdo dhallinyarnimo oo ka gudbe hadda dee aab baan ahay waxaan isleeahay dhallinyarnimo haddaan dee da ahaan loo sheegin waad ka gudubtay baan isleeahay nolosha dhallinyarnimada horta waa mar siba aad bay umaaa u macaan badan tahay marna aad bay dee isaga culus tahay waayo dhallinyar baa tahay haddii lagu yidhahdo macnaha anu waxaan arkaa mas-uuliyad maqaali karsin lagu leeyahay marka sidaasaan uga baxsadaa markaa caashahay waxaan ku sifaynahaa waa nolol waxa weeyaan dee bilaastaraso dhallinyarnimadu laakiinse waqtiyadan dambe waxaa nagu soo kordhay ciyaalka xaafadda qolya la idhahdo oo dhallinyarada kasoo xoogaha ka kormarsan odaynimana aan gaarin dhallinyarnimana kasoo tegey marka hadda anu ciyaalka xaafaddan iska ahay marka la- waxaad u dhexaysaa dhallinyarnimadood soo dhaaftay Ha, oday- odaynimo.
odaynimo ma noqon cayaalka Ha.
xaafaddaa tahay waaya waaya waxaad ka warantaa een, mar haddaa nin dhallinyaro tahay hiwaayadaada ka sokow inaad fanaan tahay maxay tahay nimcaano intaan america joogay mise markii aan waddankii joogay midba hadda waxaan ahay arday Een, daaba ciyaal kursaneyn waan ahay waana shaqeeyaa Een, waxaan rajaynayaa bal inaan u diga rogto haddii ilaahid anigoo dafankaygana iska wata xaggaas iyo dee ganacsiga iyo howlaha kale insha allah laakiinse waxbarashadan awoodda saarayaa waa gartay marka marka bal waxaad ka warantaa jacaylka sida isku tahin jacaylka jacayl iyo fanaan horta dee mushkilada badan baa kala haysta fanaaniinta qaarkood sida hargabka ugu dhacaa baalku samoogid anigu horta waxa weeyaan een, aad baan ugu wanaagsanahay dadku waxay isleeyihiin aad baan ugu wanaagsanahay intaa malaha kuma filla
de waa romantic bay odhanayaan sooma Een, horta jacaylka anigu een, ka nimcaan ahaan waan ku guulaystan een, marxaladda jacaylka ee een, waxaan is odhan karaa guul fiican bad ka gaadhay maadaama marwadeyda iyo dee ciyaalkayga iyo aan nolol iyo farxad wada qaadanayno aan jacaylna isu guursanay anagoo muddo sideed sano ah een, wada socona dhowr iyo toban sano is naqaanay xaaskayga marka anu romantic baan ahay oka
warka halkaasuu ku dhan yahay marka waxaad ka warantaa maasha alla waanad waanad ka miro dhalisay aad iyo aad waxaad ka warantaa marka heesaha heesaha sida gaarka adiga kuu damqa ee maadaama aad tiri romanticna waan ahay jacaylkana sida hergabku fanaaninta ugu dhacaana aad tiri ereyo badan baa israacisay oo dhammaantood miisaan culus saaraya jacaylka iyo iyo heesaha aad qaado bal mid ka mid a heesaha sifaynaya romanticnimadaada Een, horta heesahaygu labay u kala baxsan yihiin marka kuwa jacaylkan ka hadlaayo marna dee bini aadankaasaan matalaa oo dadka inta xaaladuhu ku adag yihiin ayaan actorkooda ah marna noloshayda Ee, markaa xagga noloshayda haddii aan ku bilaabo heese waxaa jiray een, dee hadda aan xaas kusoo shukaansaday yaa kuwa kusoo xerogeliyay baa jira Ee, de markii dambe nolosha noo hagaagtay een, ilaahay sukaayo simeyna kuwaan dee ilaahay ugu mahad celinayo iyo nolosheeda wanaagsan aan ku jirina waa jiraan marka kuwa qiiro geliya een, kuwan xaaska u qaadayba ka mid ah
bal mid ku hortkood kusoo xirogelisay Een, waxaa ka mid a hees la yidhaahdo marka laysku ooye qalbiyada isaaminay sideena wawo sideena isegtaan isegtaan shujacayladkaada ee heshada kalsoonida kalsoonida waxaad tahay tahay tahay ilayskiyo nuurka haya nuurkayga aragtida aragtida mana noolaadamiga ayniga midaan qurux kula sima adduunku ifka dumarka dumarka ifka dumarka joogaad tahay ruuxan ayaha ka dhig oori leeyahay ayaa ayaha
waxaad tahay tahay tahay araggeediyo agteeda tan rabo tan rabo tan rabo waxaad tahay tahay tahay araggeediyo agteeda tan rabo tan rabo tan rabo manonolaad miga ayniga midaan qurux kula simaadunko ifka dumarka dumarka ifka dumarka jooga ala tahay ruuxanayaha kadhigori leeyahay
heestaas ka mid ahayd Ya, waa cajiib waa cajiib heestan magaceed een, ayaan balalay heestaas marka waa kuwii aad u qaaday waa kuwaad ku shukaansan jirtay gabdhaha mise gabar gaar ah ma xaaskayga heestaasi sidee kuu caawisay Een, heestaasi horta waxay ahayd waxaan soo qaaday bilowgii labada kun iyo shan iyo tobankii weliba hab new yorkii labada kun shan tobanka ee sanadka cusbaa bay ahayd jabuuti baanu joognay markaa heesii iga caawiyay bay ahayd inaan reer kenya galeelo maasha allah maantana maantana allah barakeeye reer ballaaran baad ku jirtaa aab baa tahay aab baan ahay maasha allah saddex wiil baa noo jooga alxamdulilah rabbi caalamiin marka heestaasi ayaan howl culus bay qabatay Een, amarka ilaa howl cusub bay qabatay dee waxay waxay keentay inaan isku imano
marka ma toos baad ugu qaaday mise intaad duubtaad u dirtay horta marka hore markaan hagaajinayba heesta audioga hawa ayaanu sii dirayba inaan hawshan ku jiro markii dambena toos baan u qaaday oo showgii jabuuti ee sanadka cusub baan kaga qayb galaa labada kun iyo shan tobankii aan xidigaha geeska la socday iyadana way ogeed heestan iyada leedahay way ogeyd dee magaceedaa ku jira xataa way ogeyd Een, dee dabcan eh, ayaana magacuna waa ku jiraa inaan xaggeeda u socotana ilahay umadeen waa la wada ogaa marka ma halkaasaad ku ekaysay mise kuwo kalena kuwo kalena waad qaaday mar kale may waan sii wadaa marka ilaah aad baan kuwo kalena waan qaaday oo iyada quseeya ha mise gaaraya iyada ilaa iyo afar heesood ma shan heesood ay gaarayaan aan ayaan u qaaday marka ayaan siday darantay markaad intaasoo heesaad u qaadayso Een, dabcan ah, xaqiiqdii eh, horta way fan jeceshahay wallow inta badan ay iga waaniso tiraahdo waqtiyada qaar nolosha kale ku toos marka farxad iyo dee wanaag badan bay dareentay Eh, way inii soo dabacday marka ilaah
ragga ku dhegaysanaya ee guurdoonka ah ee gabdhaha laga yaabo inay xoogaa yara ku adkaadaan ay dabcin waayaan waxaad is leedahay caawa ay kaa baranayaan dee kolley een, labada qof ee waa la socdaa inuu midimeynayso hadal fiicanto markastoo dabacsanaado oo sasabo oo xaalada dejiyo ilaa haddii balaas la wada noqdo la- la wada joogi maaye marka anigu markasta xagga waxaan u badnaa een, inaan dulqaadka inaan dulqaato wixii xaaskayga iyo dee markaa wada shugaasanayga la soo kordhaba aan dusha saarto si aan u xaliyo noloshayda usii nagaado
waaw heesaha kalaad u qaaday mid kale heesiyaada ayaan u qaaday horta hees waxaa ugu caansan la yidhaa reerkeed ku filan Een, waxay tidhahdaa noloshiyo raajada calafka isku rara aanu raadin jiray raartiya markay runtu tahay su'aal naftayaa uro raaliyo nin helay ragga lama sine raaliyo nin helay ragga lama sine raaliyo nin helay ragga lama sine Raaliyo nin helay ragga lama sine.
reerkeed ku filan maya waa aniga gaaridaad qabow wayan waa aniga lixinkeed gobyahay maya waa aniga ruuxaan jeclahay ayan waa adiga reerkeed ku filan ayan waa adiga gaaridaad qabow ayan waa adiga aarinkeed ku yahay ayan waa adiga ruuxaan jeclahay ayan waa adiga adiga
gaariraad qabow ayan waa adiga riixinkeed gubyahay ayan waa adiga ruuxan jeclahay waa adigayaan heestaas ugu caansanaa ayaan ba iyadana leh heestaas ama reerkeed ku filan haddad ayaan ku qortay soo wada baxay waxoo dhamba waa dhowr heesoo ayaana soo boodaya ha ciidaas digama tigiin
waaw waaw aad baa umaadsan tahay nimcaan marka heesaha kalean ayaan eh, aan aan quseyn laakiin bulshadoo dhan ay maaragtay leedahay ee jacaylka ah ee ayaana kolleyba dhinac ka yeelanayso Mhm.
ee kuwaaga ka mid ah maxaa ka mid ah Een, horta hees waxaa aada loo jecel yahay eh, dhowr heesoo een, heesta la yidhaahdo karaysta bukaanadii Een, taas waxaa kaloo kusii xigta hees la yidhahdo farxaddii dunida waa heesaa danta guud inkastoo karaysta bukaanadii laga siyaasaday laakiin sidaas dhinacyo badan taabanaysaba ahaydoo mar sin- singanima laga ducaysanayey cidlada haddii qof nolol cusub u bilaabantay oo waxaa faraxsan unbaa qaadan kara waqtiyada qaar een, waxayba ka dhigeenba haddiiba laba qof kala tegaan mid kastaba gaarkii u shito ka raysta bukaanadii macnaha adaan kaarsi adaan kaaraysta dagaal xabad bayba ka dhigteenba heestaas aad baa loo jecel yahay heesta laakiin eh, magacyadii la doonaha loo bixiyo laakiin adiga magacyad u bixisay ujeedadaasu maxay ahayd Een, ujeedada kolley heestaas waxaan qaaday markii aan maraykan imid weliba muddoyaro kooban aan joogay deetana ujeedkaan u qaaday waxay ahayduun noloshaydan iyo waayaha hadda aan soo galay iyo xaalado kale oo waxaa jira dee niman dhowr qof oo waxaa jiray aanu aada iskaga warhaynay oo qaarkood abwaana ahaayeen qaarkood fanaaniin ahaayeen oo iyagna nolol adag uun marxalad kale kusoo gudbay marka matalaad gudmayna iska ahayd marka si loo dhigo marka aniga laga tagay tayda dee kuwii kale way ku dawoobeen dawow noqotay
aniga marka heesahaaga lasoo qaato nimcaanow heese badan aad leedahay oo sidaa aad hadda aad qaar soo xushay kuwo kaloo badanna way jiraan laakiin aniga hees aan marnaba iga go-in oo mar alla markii aan dhegaysto aad mooddo inay weli maalintii ugu horreysay ee aan dhegaysto ay tahay waxay tahay jacaylkii qabiyooba heestaas aad baan u jecelahay marxaladda iyo waxa ay ka hadlaysana runtii aad uma ogi marka bal aniga iyo bulshada haddaan dala wadaagto caawa kaaga mahad celin lahay waa kula wadaagayayo heestaas horta aad baa loo jecel yahay waxaa jiray mar dhexaasoo jibuuti aad ugu wareysatay baa jirto heestaas xataa kow marka soo baxday telefonka ha teleefonka heestaasi ni yar dhalinyaro oo halkan aan ka salaamay horta dee oo reer jibuuti ahaa ayaa aada u jeclaa deetana intii soo wacbi nimcaano soomaal o dhan baa qabiya heestii jacaylka qabiyo baan kaa sugaya weli markaa soomaal o dhan soomaal o dhan baa qabiya ah wuxuu raacinayay macnaha aad baa loo wada jecel yahay heestu dadkii oo dhan baa wada qabiya ah ha heestaa noo sii daa marka heestaasi aniga si fiican jeclahay Een, maxaa ku jeceshahay waa heestii ugu horreysay ee si weyn u caanbaxdo on anigu aan qaado ayay ahayd Een, waana heestii ugu horreysay aan shilaalo f- een, muuqaal fiican oo oon hd aan u soo saaray bay ahayd marka heestaas miyaan ku dhuftaa aada oo weyn
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulaha ilagtayda xasuusigu qaaliyaay qiimaad kulaha ilagtayda xasuusigu qaaliyaay anoon diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaago qudhani qofkiyay jeclayd qudhani qofkiyay jeclayd waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaado yeel qalbigii hoye bogsayo yeel dareeni qasbayayo sannadan qatanaa darteedee naftiiga yeeshay quuso
qamuunyo jacaylaho qofaan la qaybsanayn intaad ikhtiyaar ka qaaddo ruux kale ha u qaba sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaaddo ruux kale ha u qaba sidaydi qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa qano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniya barya allaha qaniya barya inaanu qurubkaga gudbeen qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa qano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniya barya allaha qaniya barya inaanu qurubkaga gudbeen wadnigii samir qaadooye qalbigii hoy bogsayoye dareen qasbaayayo sanadan qatanaa dartede nafti iga yeeshay qusuub
waaw marka heestaas erayada ku jira waxaa laga yaabaa dadka inaysan si saxa u qaban erayada bal wax nooga sheeg uh, fasir Een, horta heestani waxay ka mid ahayd alban la odhan jiray een, nolosha cusub dabcan albankaasi waan qaybsano ee, nolosha cusub bkee baa qaado waati la odhan jiray nolosha cusub soo dhaweeya anigu heestan aan ku lahaa Een, fanaaniin badan oo kalena qayb ka mid a qaadeen albankaasoo cabdirasaaq anshax iyo cire iyo ay ka mid ahaayeen Een, albankaa waxaa iska lahaa nin ladhaa jeylaani marka gebigaban halkaas waxay qu- waxay quseeyaan jeylaani oo waqtigaasi een, marxaladaas ku jiray inkastoo kasoo kabta oo yidhi een, heestaba wuxuu sameeyey la yidhaahdo kasoo kaba dib u dhici iyo een, ka warran nolosha cusbeed Alb- heeso badan baa iga dambeeyey marka heestani albankaasi ka mid ahayd oo marxaladda cabdirasaaq waqtigaasuna ka hadlaynay marka jacaylkii qabyoobay nasiib qadar baajiyey maxaa loola jeedaa
een de koley laba qof oo isku wanaagsanoo dee qadarta alle kala geysan halkaasuu kasoo tusaale qaatay dalkan maraykanka aad joogtaa bal waxaad ka warantaa waddankan marka aad timid horta weli shaaha ma karsatay
Een, horta waa runtaayo marka waddankii la joogo inay wiilashu jiko galaan dee way ku adkayd Een, xataa inaan waxaan aaminsanay baynaaba dhaqanba ahayn bayn ragku jiko galaan dhaqankeeda bayna ku jirin amarka ilaahay maraykan markaan imid anigoo dee iska jaafaa jugla'a waxa weeyaan sanka taagaya ayaan beledka koo galay dee waxaa dhacday een, inaan afka dhulka daro waxa weeyaan show meeshan haddaad maqli jirta iskaa wax u qabso halkanay ka jirtaa waqtiyada qaar hashaay waxa weeyaan markii horesaan nimid malaha markaan dhowr cisho joogo anigii wiilkayga xaaskayga xaaska naga shaqo tagtay de aniga wiilkayga waan soo eegnay waree cabdiraxmaan see see halkee wax laga bilaabaa marka waxaan isku dayay inaan balaan wuxuun samaysto baastana allaha ka yeele dherigaan dabka saaray baastaan ku tuuray deetana de waxaan mooday wax een, si- muddo karsamaysa ma la socotaa soo markiiba dabka ku dhegtay baashi way gubatay baasada igu gubatay marka caasha amarka ilaahay een, markii dambe waxay noqotay inaan markii marwadu timaado aan idhaahdo xaaladdan wax ka bedel markaas tiriniyo isbixi meesha ma la isbixiyaaye Ha. de hadda amarka ilaahay fartaan ka xidhana iminka shaax iska dhaafay casiwad baan karinayaa Ha.
oo marti hadday kuu timaado lagugu imaanayo waa haa laguma imaanayo maxaad u karinaysaa horta anu beriis hilib inaad jeclahay marka hadda aad banu gacan macaanay maasha allah Een, amarka ilaahay een, dadka qaar markaan idhahdo niyo raashinka waa bartan anigu haleeya way la yaaban ma raashin baad karisaa miyaad baratay oo maxaan loo baranayn ubad baa jooga xaweyaan qurbaa la joogaa waa la kala shaqo tegayaa oo in adiga ciyarka samata bixisaan marka hadda cunto kariska aad baan ugu wanaagsanahay amarka ilaahay waxaad ka warantaa marka marka cunnada aad kariso sidee u jecel yihiin carruurtaada cunnada aad kariso mitan hooyadood mise taada mise labada way jecel yihiin labada way jecel yihiin laakiin se anigu markaan la joogo waxa weyn iyaguba jikada ugula jiraan aabba maxaad karinaysaa baa laleeyahay keega kaa dhadhamina marka hadda aad baan ugu fiicanahay baasha ka waran marka cunnada aad kariso ee carruurtii aad aad usoo dhigtood siiso hooyadoodiina ay maqan tahay oo carruurtii ay cunnadii intay dhadhansadaan ay dhargaan sidee dareentaa wallaahi horta maalintii ugu horreysay cunno aan kariyay ciyaalkayga cunaan maalintaas baan jikada jeclaaday sabab Ee, waxaan dareemay macnaha naxariis hooyaday baan wacay waxaan kahi maama maamadeeda mahadsanid baa hooyo macaan waa si fiican bay noo soo korisay waxaan dareemay een, culays badan oon dee waalidiintan ku haynay ayaan dareemay maalintaa wixii ka dambeeyena anaaba jeclaystana ciyaalkayga de markaasi aan markay marwadu maqan tahay inaan jikada u galo aan markaasi aan cuntadoodii waxa u baahan aan u sameeyo dad badanoo ku dhegaysanaya dhalinyaro u badan weliba kuwa soomaaliya jooga waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan war nimcaan ninka ninkii ma aha maxaad is leedahay maxaad u dir- maxaad fariin oo sheegaysaa
horta waxaa jirta hadduu dan ragga jika galo waa laisku caayi jiro aniga waliba xagga waqooyiga qorqada baan u naqaanayo ragga jikada gala yaa Een, amarka ilaahay noloshu sidaas ma aha waa ka duwan tahay dayn oo ninka ragga oo xaaskiisa caawiyana diiniyan iyo dhaqaniyanba waa waajib iyo caruurtiisaba marka waxaan leeyahay war sidaad moodeen maaha Een, wax ka bedela bal dadka ku dhagaysanaya ee fankaaga jecel kelmadaada ugu dambaysa iyo heesta ugu dambaysa ee aad usoo qaban lahayd dadka i dhegeysanaya waan salaamayaa Ee, sidoo kale dadka jecela taageerayaasheeda waan salaamayaa Adi- adiga laftooga taageerayaal badan baad leedahoo maanta sida lagu salaamayay baan arkay ma la socota
walaa markii ugu horreysay ee gobolkan aaday Ee, marka een, taageerayaasheena waan salaamayaa si jamaca Een, bulshooyinka soomaaliyeed meel kastay joogaan nabad iyo wanaag muu rajeynayaa Ee, dabcan gobolkan aan magaaladan maanta joogno soomaali badan baa ku nool oo xaqiiqdii aan aada u jeclahay ganacsigooda iyo siday u horumareen ee macnaha dunida kale ula qabsadeen iyagana waan salaamaya oo caweyskan waxaan leeyahay maanta idinkaa nasiib u yeesheen lagu qabto magaaladiinii haddii aan hees usoo qabto ee, hees waxaan soo qabanaya la yidhaahdo farxaddii dunida mid maqasha heestaa weli may heestaasi aad baa loo jecel yahay maxaa lagu jecel yahay waxaa la yidhaha farxaddii dunida ahayd mid nolosheeda daysa belada sometimes wuxuu waqtiyada qaar wuxuu leeyahay ninkaasi ee, waxaan u xiisay xa- macnaha dagaalkaagaan u xiisay Ya, marka wuxuu yidhi dareemaye inaan ku waayeye maqnaantaada daciifaye waxaan tabay daacadaade dagaalka giu xiisaye waxaan tabay daacadaade dagaalka giu xiisaye guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan oo marti igu ahaa fanaanka daada yar nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac ayaan intaas kusoo koobaya nimcaan hilaac waxaan ku waraystay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo ku daalay ku daalay ku daalay ku daalay xasuusahaaga dabuubtaadii u baahday markii hore mu darnayne dhiban dhibbaan kaasoo jeclaaday qalbiga wehelkaaga doona miyaad durjisood cilaysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayla daysay farxaddii dunidaad ahayde miyaad noloshayla daysay duruuf baad ku gudbanayde kashaad dejinaysay ciilan hankaada korinaysay daadag haheywaan deeqadooday